bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal meeloweyba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ka dhowaada warkan hamiinimo qodobadiisin ka dheegi doontanna weyba ku mid aha kulan uu ka hadlayay sidii maamulka koonfur galbeed soomaaliya bulshada reer baydhabo oona isku gaalada lahaayeen reed andayactirowka jidadka burbursan iyo kudhii magaalada baydhaba wafduu hogaamiyahii taliyaga guud ee booliska amisoonyo geeka adeeri magaalada baydhaba xilwareejinya weyba ku dhiiday magaalada beledweyne shaqa joojinya laga sameeyay gudoomiga baarlamaanka maamul goboleed hirshabeelle qodobo dhowr ayaa laga ku saaray shirkii igad oo shalay kudhii magaalada ardisababa ra-iisul wasaaraha britain teresmenyo weybaa laha saaraya cadaadiisa qatar oya bilowda intii raashiinku sheendhata dalka cumaan iyo weliba maxkamad racfaan oo diidiya hayraadii dareerka taraama
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayl hamiinimo talaada warbaanaha galaha idataaragdan iyo ka-eedan tatum iyo sadeeda bilo lixaada sanadka lamada kun tumi todobada ka dhowaada warkiyo bisanga wafduu hogaamiyahii taliyaga guud ee booliska amisom iyo geeka adeeri magaalada baydhabo ibana kulamo la qaadeena madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed faahfaahinta warkan cabdulaahi nuur aadan jeceel oyeninhaya wafdigan uu hogaaminayey taliyaha guud ee ciidanka booliska amisom ee soomaaliya jenaraal bile oo baydhabo soo gaaray waxaa xarunta madaxtooyada baydhabo ku soo dhoweeyey madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu ka mid yahay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi waxayna kulan saacado qaatay wafdigana isla qaateen madaxda maamulka iyadoo ujeedka uu baydhabo u soo gaaray taliyaha lagu sheegay sidii uu u ogaan lahaa xaaladaha ciidanka booliiska koonfur galbeed oo taliska booliiska amisom uu tababar siiyey ciidamo gaaraya ilaa lix boqol oo booliiska koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan kulanka markuu soo ilaaday waxaa wariyaasha la hadlay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi
waxaana soo gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada amisom ee booliska ee soomaaliya oo dhan genaraal bile oo u dhashay wadanka south africa waxayna ka koobnaayeen saraakiishooda kala duwan qaybta operationka iyo qaybta muxuu ahaa tababarada iyo logisticada qaybta u qaabilsan iyo hay-adda la yidhaahdo muxuu ah bifa ee qaabilsan maalgelinta lacagta siisa ee ciidanka booliska ee koonfur galbeed ee ku sugan micnaha magaalada baydhabo waana qoladii noo tababartay lixda boqoloo ciidan ee gobolada laga keenay laakiin dhammaantood ku sugan hadda ee magaaladan baydhabo qeyb weynna ka qaato amniga ee magaaladan runtii waxayna u yimaadeen waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd coodsi aan maaldhaxas u dirsannay oo ku saabsanaa muxuu ahaa in ay bishaan barakeysan ee ramadaan nagala qeyb qaataan muxuu ahaa amniga ciidanka booliska ee micnaha ee jooga ee magaalada baydhabo dhawaaxigeeda taliska amisom ee booliiska soomaaliya ayaa tababaro kala duwan siiyey ciidamada booliiska soomaaliyeed iyadoo koonfur galbeed soomaaliya saddexdeeda gobol loo tababaray ciidamo gaaraya ilaa lix boqol oo askari waxayna iminka ka howlgalaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanunku ka hadlayay sidii maamulka koonfur galbeed soomaaliya bulshada reer baydhabo iyoona isku kaalada lahaayeen reedan dayactirowka jidadka burbursan ee baydhabo iyo kudhii magaalada baydhaba muxudiin xasan maxamed xusn iyo faafahinta warkanenhaya
kulankan ka dhacay xarunta maamulka degmada baydhabo loogana hadlayey sidii maamulka koonfur galbeed iyo bulshada iskaashanaya dib u dayactir loogu samayn lahaa waddooyinka burbursan ee magaalada ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka baay guddoomiyaha degmada baydhabo guddoomiyaasha xaafadaha magaalada dhallinyarada iyo haweenka ka socday tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo kulanka oo qabanqaabadiisa ay lahaayeen guddoomiyaha gobolka baa iyo kan degmada baydhabo ayaa ujeeddada laga leeyahay ay tahay in bulshada si iskeeda ah ay uga qayb qaataan dib u dayactirka waddooyinka qaar ee magaalada oo dib hogaajin lagu samaynin tan iyo burburkii dalka guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow iyo guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa bulshadii xaafadaha ka kala socday oo kulanka ka soo qayb galay la hadlay lamasinlahdhaafi barnaamijyo badan bay baberitan ka dareereen ka socdeen barnaamijyadas maare maalin maalinba kadambey maare bilicda magaalada baydhabo mayba walka bedelaay marka barnaamijyahaas marka meelin baa in la kaabo barnaamijkan la kaabo meelfaday meelfelik dawid la faday shamigeera maduun dhisaani laamigan oo halka kilomitir i barkee dhisaani unumeerna imeerayse dalka beeri ka dhisoy rebeeda mayba biiri maybo hawaysla kasee kaale maybo laha qaraa maylan balanka oo laalaha qaaday maybo oo lanis jeeyu gekan meter balas ya maybo haya kooyi meter balas markan arrintan waddooyinka birsho oo madada maraas boor badan iyo burbur badan ku muuqday in geeka laamiya liishe la saaray oo qurux badan la saaray
metirka dhisoy ulijeedada oo mashruuc magaagan oo unta reedka dhegan may waha walaagan weeldhanoy madilaha kooba walaagan weeldhanoy hoolin qubsanoy madun hoolo badanga jare dalka hoolitang ma etoy hoolitang ma eta dib u dhiski oo belidkun i belede kale gobolka kiyaalba unaka dhisi fadni oo e madkun ini jiditeedii la soobiyo muhiimadana la saara hata fokoska jidka la saara dooga kansi miilan dhiye marka magaajay meel erahay mitirka dhisoy lan welba mitir shay dhisoy anten hoba lanba mitirko dhis mailan lijeede mitirka dhisoyta wal kale unu dhisno bahay yabal waayi doon ilen badangnaa lanba mitirko qaado walijida belidkunka yaala may taawiya ini langa miil dhis waayi doone marka mitirka dhisoy waay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi fanax ayaa dhankiisa sheegay in koonfur galbeed dhallinyarada ay ku dhiirigelin doonto in kaalintooda ay ka qayb qaataan hagaajinta deegaanka iyo dhisidda waddooyinka burbursan maanta hadda waxaan ka hadlaynaa sidii degmada baydhabo jidadkeedii loo dhisi lahaa dibdhis loogu samayn lahaa berina haddii ilaahay idmo sida guddoomiyaha degmada uu sheega waaye jiilka imaan doona ama madaxda imaan doonta iyagoo referency ama tixraac ka dhiganayo wixii hadda la qabtay ama hindisiyaashan ka dhiganayo waxay ka fikri doonaan waxaan wax ka weyn haddii ilaahay idmo in mitir balas mitirkan ama mitir mitir lagu daray haddaan dhahno qof walboo naga mid ah dollar wax lama ah ganacsatada magaaladan ku nool waxaa laga yaabaa in qof oo qof walba mitirkiisa qaata mitir oo isku weer ah magaaladan baydhabo waddooyinkeeda waxawaaye waxaa lagu dhisi karaa saddex bilood kulankan ayaa ah kii ugu horreeyey oo bulshada iyo maamulka ay isugu yimaadaan loogana hadlo in dayactir lagu sameeyo waddooyinka burbursan ee magaalada baydhabo xeel wareejinyo weyba geega ku dhiiday magaalada beledweyneha warbixinka arrintaas ku saabsan weyba beledweynahan inku daray bashiir cabdulla cismaana magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacday munaasabad ay xiriirka ku kala wareegayeen mas-uuliyiintii hore ee gobolkan hiiraan iyo kuwii dhowaan lasoo magacaabay munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle saraakiisha ciidamada midooda afrika ee jooga magaalada beledweyne ugu horreyntii waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeyti cismaan waxaana uu xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan sidoo kaleenta waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan cumar aadan ibraahim waxaana uu sheegay waxaan rabaa maadaama hadda laga soo dhigay guddoomiyii ama meesha ku sarraysay gobolka ama isha meesha ku dhacaysay ee wanaag iyo xumaan waxay keentay in aan markaana si cadaalad ah aan aniga markaana ko aan ku dhigay kuwaan waxa waaye cadaalad magaalada beledweyne kan aniga aan dhalay iyo midkan oo habeen kusoo hirgelin cadaalad muslimaanaha ilaahay kabriya kulideeda ay ku taal in ummadda cadaalad ku falo oo cid aan u eexan oo qabiil lagu soo dirin marka dhammaacay kor lagu soo dirin xilwareejintan ka dhacday magaalada beledweyne ayaa sidoo kaleento waxaa xilalka ku kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde iyo gudoomiyaha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay gudoomiyihii hore ee degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub aadan axmed xeefow waxaana ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada beledweyne
in ayagana meeshaas ay ka sii wadi doonaan aad baan ugu kalsoonnahay waa raggii ka soo shaqayn jiray gobolka hiiraan badankood sidaas ay tahay haddana inaan la sii shaqayno la sii wadno hawsha ayaan rajaynayaa ku soo dhowaada shicibka sooma shicibka reer beledweyne waxaan codsanayna inay la shaqeeyaan haddaan lala shaqeyno maamul waxba ma qaban karaa waxba ma qabanayaan waa diyaaradda waa la dhibi wayse koro in lala shaqeeyo oo waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub ee degmada beledweyne gudoomiyaha cusub ee degmada beledweyne aadan axmed xeyfow oo dhankiisa ka hadlaya waxa uu sheegay walaalahaygiiyo maadsiika ka dhigayay sida wanaagsan ay soo shaqeeyeen sida xilsiga iyo sharafta leh sida ay xilka ku wareejinayaan waxaad ka garan kartaa inay tahay dimuqraadiyad sax ah hawshana halkaas aad ka garan kartaa in horey loo socdo aad baan maqabaadkii mar saddexaad ugu mahadcelinayaa waxaan ballanqaadaynaa biidnillaahi sida aad ka dhawaajiseenba hawsha halkii ay u joogtay meeshii ka soo qaadeen meelbay ka soo qaadeen ayagu inta inta yaroo muddada yaroo joogeen ma sii fogeyn maalmaray yaray ahayd meel bay ka soo qaadeen meelna way keeneen bashiir cabdullahi cusmaan raadi warasan beledweyne shaqo joojinya weyba laga sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleed hirshabeelle cabdiraxmaan cali iyo faahfaahinta warkaning haya guriga madaxtooyada ee hadda uwa xarun ay ku shiraan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxaa ka qabsoomay kulan ajandihiisu uu ahaa in ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ay ka doodaan arrimaha ku aadan maamulka hirshabelle iyo howle u yaalay balse markii ay xildhibaanada isugu yimaadeen kulankooda ayaa ajandihiisu uu ahaa mooshin ka dhanaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble iyadoo buuqi iyo sabaxan kadib xildhibaanada waxa ay dib ay u dhigeen mooshinkii ka dhanka ahaa cali cabdulaahi cusuble madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxaana ay u jeesteen in marka hore ay shaqalka joojin ay ku sameeyaan guddoonka baarlamaanka hirshabelle xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo gaaraya afartan iyo toddoba mudane ayaa waxaa ka mid ah sagaal iyo soddon mudane cod ay ku bixinayaan in shaqada laga joojiyo guddoonka baarlamaanka iyadoo sharci ahaan markii loo eego ay ku filneed soddon iyo lix ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaanadan ayaa ku doodaya in ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulka hirshabelle waxaana ay sheegeen in muddo dhowr bil ah aanu helin dhaqaalihii ay u baahnaayeen oo mushaarkooda xaqa ay lahaayeen ahaa waxaana uu sheegay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo la hadlay idaacadda in ay dalbanayaan xilligan in isbeddel lagu sameeyo hanaanka maamulka hirshabelle uu ku howlgalayo hogaankiisa macnaha mooshinkiyaa la qoray isla maanta markuu shirkii roodkii ka baxay labadii guddo bay ku hageen la isa kicin carow ku baxay markii lagala dooday qaynuunkii iyo yacni muxuu ahay istarutuuradii tasurubka kulligu lagu sheeganayo markuu koor yimid oo lii wanaga wasaarad federaal waa wasaarad federaala laakiin yacni aqoon-yahanaan ilaa abay ahaa wasaaradda federaalka inuu tagaa waa diiday baarlamaankii markii doodii laga arkeen wuxuu yidhi baarlamaanku waa hagaya mooshinkii gudoomiye ku-xigeenkii koobaad baa naga qabtay ee baarlamaanka soddon iyo sagaala lagu geeya waa la fadhiisinaa sida tasur ku qabo waxaana shaqaday socon waana waxaa shaqadayna halkii ka socon doontaa biidnillah mooshinaa laga galgudbiyey baarlamaankaa la isugu yeeraa adni inta akhlibada yacni waxaa codka kalsoonidaa loo qadaa gaalay xildhibaanadan ayaa ku eedeynaya guddoonka sare ee baarlamaanka ee dowlad goboleedka hirshabelle inuu gaashaan u yahay madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cusuble sidaa darteedna ay soddon iyo sagaal ka mid a xildhibaanada ay ku saxiixeen shaqa joojintaasi war-saxaafadeed maanta ay soo saareen xildhibaanadaasi oo ay u soo bandhigeen warbaahinta ayaa waxa ay ku qeexayaan in mooshin mar kale dib usoo laba kacleeyey in ay ka wadaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble oo maqnaashiyihiisa gobolka ama magaalada joore caasimada hirshabelle uu noqday mid sii gudbaya xadkiisa sharkii madaxda urur goboleedkiiga deeka furumi magaalada ardisababa ee dalka etoobiya laha ka gebagabeeyey bana lacag qusaar ee qodobo dhowre oo ku saabsan xaaladda suudaanta koonfureedda qodobada kubay sharkan oo ka koobanahan labaatiyo afar qodob iyo haweyba kumitayay baaq degdega oo landari kooxda mucaaradka ee suudaanta koonfureed kaasoo ku saabsanay antiyo qaadan xabad joojintuusa ka dhawaaqay madaxweynaha dalka salfakira waybasaas oo kale kumid haya inti la qaada tallaabo degdega oo lanka gurmadow dadka ka nool suudaanta koonfureed oo yasaamaytay dagaalada ku dareera dalkaasa ra-iisul wasaaraha etoobiya haylamaryan disalin waan ee madaga igata ayaa sheegay intiyeta waa lagu xumaada anti hogaamiyaalka suudaanta koonfureed iyo cadaysadaan antiyo dhibaatayan dadka shacabka ee ka nool meelasa dhammaan madaxdii shirkan igada ku hadalaya tilmaameen antiyo anfay lahayn antimilasiya ku sii dareerta colaad andhexayda mucaaradkii madaxweynaha dalkaasa wayba shirkan soomaalin ku qeyb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre billi jun ee sanadkii hore yahaytay markii uusu burburiyay liiskii nabadeed ayuu direen madaxweynaha suudaanta koonfureed salfakir iyo hogaamiyaha mucaaradka waybana iska dhiya u dhex maray ciidamada shal taageersan lamadan dhini waana usu sababi anti hogaamiyaha mucaaradku sukubaha caasimada jubba islamarkaana usugutaba dalka dhanga hogaamiyaalka ganacsiga baritan koran qaadeen dalab shoki eedan kubahawka iyo dowlada baritanka kafadahay dandiga kubadda midooda yurub guriyad markiiyo awoodda ra-iisul wasaare teresman kawiiqdii doorashadii baarlamaaniga ee dhowaan ku dhiidi dalkaasa xisbiga ra-iisul wasaare may ee muxaafidkiyo waayeen aqbaliyada baarlamaaniga taasoo yaraytay dardardka iyo xukuumadda kafadaasenti ee wajahda kubahawka midooda yurub ganacsatadan yeen ololayeen inti dowladii xiriir dhow oo fayla laweeldhada midooda yurub meelo markii hora ra-iisul wasaare teresman qorsheeya sentia kubadda suuqa ganacsiga ee yuruba kumid ee siyaasiyiin ku tirsan macadka agaasimiyaalka ee macadiyo leyin kooxda ganacsatada aboodkale ingiriiska ayaa sheegay antiyo mbaahanyen antiyo aboodwiin kuweel dhadan suuqa yuruba doorashadii khamiistii kudhiid ingiriiska iyo saameydee dhaqaalo wadanka gureed markiyo suuqyada saamiga ibeesada dalkaas iyo hoosandhewka koyte aan ka dambeyntiina dhugunsudyaal dowladda qatar iyo sheegtay intiye hadda ayaa bilowtay intiya raashiinku sheendhata dalku cumaan si aan harar marta xayiraadiyo karogen haana ku mida wadamada khaliijka maarayaga dekada qatar iyo sheegay inti toddobaadkiiba sidamaryo raashiinku sheendhada doonaan dekada sohar ee dalka cumaan arrintan iyo ku dambeytay kureed markii dalka sacuudiga dhan meelaanka badan ee kusheendhadaan raashinka lagu isticmaalo dalka qatar uuse xiriirka aan wada jareen dowladda dalkaasa dowlado masar baxreyn id dalka imaaraadka iyo yoona toddobaadkii hore sheegeen antiyo xiriirkan jareen dalka qatar kureed markiyo ka eedayan anti dalkaas uuse taageero u argagaxsada balse dowladda qatarna iyo beenidi eedeymagan waybaniya sheegday anti xayaraadogan laakroogi dalshe use xadguduba ka-eye qawaaniinta caalamiga xokayaga arrimo banaanka ee britanya ka booriy dalalka dariiska le ee qatar antiyo fududeeyaan xanibaadiyo saareen dalka qatar saasoo kale dalka hiiraan iyo dalka qatar andarti diyaarado wadan raashiina shirkado diyaarado qaran ee iiraan iyo sheegan anti shan diyaaradood oo wadan raashin i qudaariyo un dareen gudo dalka qadara warkii isinkula dareertan dhugunsudyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo siyatiisiyo dhibisan lama magaartiisa f m kaysaas oo kale s w g live streenka iyo websaytyada qaar radio watson dot com iyo gaarsiya dot com wadani tenty four sunukaganinkaga dhugunsudyaal inti warkanka lamid ereed unku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo